bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal amiin film welba isroogdanga haqdhawaada barnaamijka kulanku warsan oo amiin walba isanku barata idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinamo ahda galay tuuta aragtiya keedanta lamada bilo nofembar lamada kun iyo toban iyo sagaalka qodobada shirgadiisa barnaamijka kulanku warsana oo nimada akheerana siinkaay walibaa ku mid ahaa taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka baay ayaa weliba usugeega kulan la qaadaya guddoomiyaasha kaamamka kiyaala jarjare magaalada tanbaydhabo haddaba may kuwada hadleen kulansho mayna saadunga keedii akheeraya barnaamijka siinkaaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadu hadiilar weliba ku mid ahaa guddoomiye ku-ugeenka amniga iyo arrimaha siyaasadda degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose iyo weliba use ku warbeeya xaaladda degmada baraawe usoona sheegaya inay degmada baraawe iyo ha ku wajahayinga wafuudo sharduwanga haddaba maadka wafuudasaya antana ku dareena akhyaeraya barnaamijka siinkaaya xildhibaana xaniifa maxamed ibraahim oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka ee federaalka soomaaliya waana kujeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo waliba iyo ku hadalay xaaladda degmada bardaale ee gobolka baay haddaba may hadal jeer saaduha keediya xildhibaanada mase arrimo gaar ayaa jira akhyaeraya barnaamijka siinkaaya mudinaga maamulka puntland saciid abdulaahi dan iyo weliba uusan munaasabadda cashi sharfe uusan suubaya qaybo shirduwan ee bulshada ku nool ah gobolka karkaara dowladda federaalka soomaaliya ayaa weliba iyo sheegtay iniyo kugoonta ilaalyawka badqabka saxafiga iyo saasoo kala saxaafadda soomaaliyeeda haddaba ma eta hadalkaasa imaynas adduunka keedii iyadoona la dareernin suxufiyiinta soomaaliyeed iyo dhibaato badan iyo kulakulumayanga gudaha dalka soomaaliya taliyaha ciidanka badda iyo taasoo kale difaacuka xeebaha soomaaliya ayaa weliba usiina ku warbiya duufaanada la sheegay iniyo kuwajahayanga qaybo ku mid ee xeebaha dalka soomaaliya qodobadaasi qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo nimadan siinkaaya barnaamijka oo kule baasaare waan siinidare sii doona dhegunsyalla anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdishirashka dhanka farsamada madaa ku-deerta weliba imaamado doona saxaabkayga maxamuud ali cabdulaahi mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo noodareertan waliba hawada singlaha miinfana barnaamijka kulanku warsan cabdirashiraashka ayaa saari waan siina dareysaa dhegeystayaal ku bilaabay dhegeystayaal qodobkan ku horaya taliyaha booliiska gobolka baay gaashaanle aamiina maxamed daruur iyo waliba usageega kulan la qaadaya guddoomiyaasha kaamamka kiyaala jarjare magaalada tanbaydhabo haddaba kulunku maysa adduunka keedii mayna taliyaha uusan sheegay guddoomiyaasha kheeraya ilidhugunsida taliyaha arrintaasay ku hadala waa kureen waliba meelisay ku hadale qaar ku mid a guddoomiyaasha wax qayb galay aragtida kudhii badaayanga kulunka geega kudhii gudaha magaalada tanbaydhabo
ilaa kemee fagdaas hebeloo dili askarigo buliisa mise askarigo militari elan koobada kofokati ay dili may fagdaas madibahali bodreer hebel afade war lanka shabaab wah maayay mehelaa lankaasna madareeraas madareeraas laakiin shabaab diriin maydharaay soobisin iyay lan ilaahay diri waadhomb ilaahay dile laakiin lan ilaahay diri lan wala lug fadaa jare lan shabaab diriin saasaka weelan maydhaa lan wala usul lan haysoobre maamal haysado maamal haysad laakiin lanko askariya labesino lan koobadog fokatin wal buunbuune tan inin ognin ama laga walaajay mas-uula amiira ama lagayna aabtijay kidhali wala laga kaamamka deganyin ama haafado bay dhodhayka jaraan maliska haay way aan siinkueley oo gudoomiyaalka iyo onay nimankaan aan siinkueley dadka dhow dambe heblow heblow an in dan lahay iyo heblay an in dan lahay ti walku fayleyey dadkiisi meelin hadigayan meelku kooyan meelan jeedan hadafkii ole inti dhogaada la fadee ciidamo buliisaasiila degin lankooba shakiin anshaag warnaa lankoonte kaamkee ka ziyaadey ya lankoonte kaamkee ka ziyaaday no ogaaw hobad buliiska inshaagta dhowdaan hob buliiskaasi waa lakuga wadaa ad markiin haysad laakiin may lalaaysa ho ada raamadii laakiin kala hadalaa hoy lanku isuga kaamku isugu dejiyo uli shaqaan dirsanay haye dheeraasan waa isuga ogaa madiidasaan ya madiidasaan ya haye dheeraasan laakiin meeraasan meeraas erona kaas kaamkaan mahadigaayo shaqo ma keliin lan raqma siin ka jaar hal qof raqma siin ka jaar nimanka ergada nimanka ergada yod dhan mayb waa kaamamkaa kaga badahaya lanki bod dara hanyi hor lang irge wa ku biye kam e risi kor ya kyal on tuk tay shabam bay shab je dai jare sin kan le dir sin lai ning le meda de kan le dir sin lai ning le meda mo jinti mel sen ya a bertot ka usi fadan ba wo je jiti ka maraya meda ci doni wala jarta mi yarau mi yarau wa bidayat dad dhihil ani dad odayaa kanu etin sin jeelne laakiin way bafadaane lankii tin baadii hata lang ogeeka neef jeey lama neef lankii qabo zikir ku qaadahaya mugo lankii tumu neef qaba israaf ya beerti lankii awurdaa war ku qaadahaya mundula tiriyahaya silika dhisiyooga yar dhong may dhadaais lang muslum sheegdaa hata haliya kiyeriye muslum maabeeb maabe maabe koron koron ilaahi yaa og laakiin muslum bee lang muslimka lang islam e lang koy goori gali koy dil gali war aan hoo baanay fadada aniba aniba kan gurigeyga bahay weeraro laakiin aan dadka la tiyo qof la tiyo kala jaro meel bam ha tuura jug me qofka dhaaw ka me qofka aniba dan oo leemay miirba digna mahay min koyo min koy kor bentisi suun laakiin mar dayso untan qariyaa yidi umtan hamara umtan gariya bay dhow me qof shaabe ka dhimadaasi ogdiin miyaw ilaahay qofsada aan waysiin ku codsaday boliiska mirug miir kasto geedka da isi degantiin boliisa degan ama gees ama gees ama gees baydho afartii gees boliisa degan anqarsaten anqarsaten lanki meel usilee oo deganya nimankaas lan lakutuhmay laha qobday intee degana kaamkii hibaloo degan haneerimaa isuul ka daraanalay usuuni ka dartare hore usud usuuni ka daraana lay wayba usi gari qaadi gari layu laakiin lan shabaabe gari usuuni shabaab layu mamedaiso madhowda mukofu jaas ana ka ani mas-uulka kaamkan lan kangna wali ay oji mukmal lan ko weelaw mujar hal qof siin ku weelaw mujar niman dadashag ay ahay kaamamka buriisa dariskiasigari siin sheegi siin kana nagahay lanki meelasey lanki kaam yey buliiskaasna nin sheegna oo kaam usiley lan laha ku qobada lan is is eedaa mujar inta sii ku dambaysoon diirsiyaa inta sii ku dambaysoon diirsiyaa hooba kaamamkii nadiif isiin nadiif etiin maydhadaayse dawladdiina kuwa maydhadaayse ajdaa haa ilaahay geliisi firiseu ilaahu dawladnin shan ilaahay dawladnin walil guroob koyti ya aykiika irki lang makin kadhiyaad irki lang makin kadhiyay me aada lay walnadaas aan lay walnagde hati geekani waddankan kale giibke labadii beri aan haay way bafaday leelishagay si si hagaraanga leelishagay hobisig mobilkaas walsan siya hobisig aan hay weertano aan sii ku qabado ay ay lili shaqaynay ama sagaarsa miina oo taba sagaarsa iraab nabatay hob iri tan ah heblo faday if marsan raw hob lang isig tukay ta aamiga faday if hor seen in shaqaytan tan meela raayis iri shaqaytan faday edi meela raayis bokebol iri shaqay adeerdeeti arikinga ku isin dalen datinga ka jar meel fayl ili shagay garbol li gobol walaa dhibaato dadkan sheenow meel raayis li kala shagay isin boobin li shagay ay li shagay naa ili shagay mujar hal qofka ili shagay mujar isin ili shagay marka way siin qosday intii li ili shagay intii li ili shagay oo meel li kala shagay amnigeer ana dhagaalamayahay ikala shagay misin liamniga amniga gobolkan baay yafaday liikala shagay anina maydhadaais walaay isi aan tabartee oo aniba tabarteen diir korta anin abashe ay siin sheegtaan miidhi ka habboon siin lijey siin lijey ilaahay ballan jeeyu laakiin may fade madii horta maydhadaai lamad qof hadiiba gacan saafee gaasheena sideedi markiisii amnigii ikala shagay tag anina siin la shagaye kow amniyu lam amniyo sad amniyo antaga toontaa baddo laakiin anta joogni jare maroogow waa un tukroona ammaanu kani saldhiga shuud saldhiga xukume baydhow baydhow taliyaa saldhiga ya xukume may faday saldhiga walaa isin sigaa taliyaa saldhigana rugoa wakiilan ee hoob isin sheegdano barmaalanki lagobdo kaamka lankoyo lankun kaamki malo lagobdi ananta kora lankun madihadigaay taliyaa rugtaan sheegi ya ad hort lagunta hormaa laakiin hobaad anin sheegna ad qarsata koram lahagobdoan barka maalin mayraad barmaan ad sheegaa samalee ilaanki adleeg ariidi lanki lanki adig ariidi an way faday baydhow wala laka dhagaagahaayo laka dareero oo laka ganacsadahaayo hamin ihi baraaban la dareer ammaankaasu meel ammaan yaalna laqidi rigaa majaan hal qof rigaa majaan laga way bafaday dhib suubi wal halaay barana meela daslaanka kowr horaw hataa ma kohiraw fiun way duway baanu dhibtigtaasi hante lakomi lakumaqaamegegdaasi wa reer hebela maynka sheegaas ana shaksigu ahaa anti ana kadhimada oo anago dawladda an shaqeeya booliiska an shaqeeya anti ana kadhimada diyaaran ahaa diyaaran ahaa maarsoonina ma kala jaarin may fade hoob isir ha ii weertano moobeelka kiikay hoob madaas mashquulin hayn kanag laakiin hoob moobeel kasto ha ii weere intina hoob ha ii weertano sii kukabadaay walaana sheegaba kadaa ii way bafaday lili shaqay booliiska la shaqay tan hay'ado ammaanka la shaqay tan amniga la shaqay hooba tumun qof aad walan sheegde warniya walaad sheegahay lan ko bakin ko si isu ka hoyday walaad sheegahay wal jarma jidka toosan gaar laakiin isiga kiin ko hooba ka darsan ta waram ya laakiin booliiska lambal ko hiri laakiin hooba ko hiri sadhiga lijiye mal amaw mal dilaw ya hoob iyo walha kuwaan yooba sheeneen yooba hadiraan hoob wallaha kalan amadal haysad intaan leeyo laakiin atob isilan kol haqabada walha sin weere weedi sin leeya walha sin weere weedi sin izaasa heblo ka dabgala soo lasay abartig midina hoo kale meel ilaayisa aha mardam meel ilaayisa adlaaqam qoyso kali hoo taas heblo aan weed ilaahi iyo rasuul meelkoogi ilaahi walha diri leey mooji ma abkasaw annika seeki dukaankiga gadaay beertee gaday laakiin waa ilaa ku diray haabri ilaa ku diri ilaahay wala diri hotelan ku askari police la qowdo ah tan banaano maseeda kordhan lambu meed raayis natida durka la galay meed raayis ah awkii nimankaas aan qabsagan maseeda nabadin laakiin lan police kan sadhiga tariya sadhiga sadhiga lishani kun qofan seeto halkii aad dhallinyaroy odayaal gabdhow way siin ku osda intii ila shaqaysan oo buliiska mee kasta roogla shaqaytan walaagii buliiska oo isin abashaa malaadiya binaadiga dadka naftii walaha laay koran gatagna taliyaha saldhig an koytan taliyaha saldhiga an koytan hebel hebelaase laakiin ma dhii doon lan buliise oo inti siin kooy taliyaha saldhigan anta koraa marka dhiibisan maleew lan buliise inti siin kooy oo hii-ad waalwedata mad anta ma geliyaasa masanga raw lan askariya dirisa oona masaga radoon hobilaayeen hay-ad oo dadka masaakinta wal siyaase lan qorjay wedada intiyaa hor suruma hoobaan ahaan la insiyaan madareeras masaga kor buliiskina ma beer koroob meera kor buliiskina hobilaayeen taasna ilaahay kusoko hoob dhimashaday ku obsada iska laaya lanki lan askari ah oo goraasiil hor surum ya lambarkay ordahay wiiraa lambarkay qordaha yiraa hoobana siin kooga walaan sheego dembi waasnari walaan shaabaha ma ka jaraan
isoo ka hadlay kala hadal aan nibad giliida baydhow ee eeda ma hadeen eeda ilaahay ma hadlaa suuna ma siin si faylani la daldaarmi daldaarsitada dheegni anoo ka hadalaa sagaalka daladood gudoomiyaashu ahaa baydhow barakayaalka ee lama daloo u subnato mikoob nagada doonanoota yoona diiwan galsanyiin may kala shagay doogna insha allahu wali nabadgelyada kala shagay doogna baydhow way bua dadka barakayaasha gadoomiyaala liin dalada suubsadeen sagaal daladoodu gadoomiyi hore oo wateen maxaayaa kala sheegayani bikora kala sheegayi doogno taliyaa giibta kala sheegayi doogno taliyaa saldhiga kala sheegayi doogno baydhow way baan sheegane reer baydhow nibadgelyadaas ya kala sheegayaan insha allahu haddii ilaahay er yoon may fadaan ni wali warbixin isku duubanaano subasaadneer nusaasa unoon ogolno qaabalaadiisu geekni kuweelina koyni ha ajiibni bismillahi raxmaan raxiim aleraw magaagayna sawirka maxamed ahna guddoomiyaha dalladda daacad maygee kala kulugnay taliyaha qaybta booliiska gobolka baay genaraal aamiin ayaa la kulumnay un oo ku hadalaanay amniga iyo nabadgelyada magaalada baydhabo maadaama ay yihiin dadka barakacyaalka ee dadka hareerada magaalada degan wal kasta oo iyo dareerawn iyo arago koraan wali dhaddegow wali kadhuumadaw wali hallaawaw iyo waha sheegan oo amniga iyo booliiska wada shaqeeyana ninkuweeri waana ogolna hortii bil la shaqeeyana haddana la shaqeeyo doogno may layba fadaanee ammaanka nabadlaan wala ku socdaw malee nabadda in una la shaqayno geed gaaban i geed dheerba nabadda ingalno yaa hor suubini haddana shaqeeyo doogno insha allah may la kulugnay marka ee dhammaan may fadhiyay guddoomiye ku-xigeenka gobolka aragaay ku-xigeen shaylamad iyonay taw taliha qiibtaba maynaynu ku hadalna halnay wal kala dhibaato le oo kula hadalna ingusu ammaanka unku shaqayna iyo barakacyaalkaas ge magaalada koonayaalisha degan ammaansho ku shaqayna meel kasta oo dhibka kasta ku dhiyaw wal kasta wali cilad ee dhiidan unasa toose la xiriirina booliiska sida tacdiyada dhiyaw balantilinjaysidaw sida jirdilka sida micnaha ammaanka walaay ammaanka qalqalgeliya magaalada baydhabo inuna ku shaqaynaya hankani waana gubsasani ninguweeri waana ogolaanay waana gaadani sameynaa waa adexnaa erne waarsada ogaadaasa
durdur hareeqa iyo dhuldoog leh dad idduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaabtii doorfaydha waa isla wada daneeye duuriya miinkii daalanay dadayaay daawo dhab eh deertii muraadka may daliilanga eh diinkii quraamad haruunakii kagdaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka ya hadda la furi ashidanti may haddana udura hadda galan gali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedanka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dhay may leetame e ulmikiinka diyaar ee harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayan tufti uraamed ii daawo dabiici ah ku suubsan heerbal yacni geedo daarul abraar hoo diigsato diinkii
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo noodaratan qayb hore barnaamijka kulanka warsan ku guda jirnaa weliba odaysan kala hamiin faylanga gudoomiye ku-hogeenka amniga iyo arrimaha siyaasadda degmada baraab ee gobolka shabeellaha hoose maxamed cali ibraahim yaa weliba uuse ku warbiyaya xaaladda degmada baraab ee gobolka shabeellaha hoose welibana uuse sheegay inay degmada baraab ay maalmaha dareeran iyo ku wajahanyan mas-uuliyiin shalduwunga haddaba qaabse iyo diyaar garoween reer baraawe marunaqata teleefonka idaacadda warsan oo kuweydiiy weliba uuse ka jawaabay degmada baraawe xaaladeeda boqol kiiba boqol waa waa boosta ayaamahan waxaa ka jirta soo dhaweyn lagu soo dhaweynayo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdi mudane cabdicasiis lafti galaan iyo gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha wasiirada xildhibaanada suldaanka guud ee degmada baraawe sultaan xeydar sultaan sibi sheekh manye iyo dhammaan dhammaan marti sharaf kale oo fara badan ayaa kasoo qaybgelayso shacabweynaha soomaaliyeed ee ku nool degmada baraawe waxay diyaar u yihiin inay soo dhaweeyaan madaxweyneheena qaaliga iyo wafdigiisa suldaanadiisa iyo xildhibaanadiisa iyo wasiiradiisa dhammaan iyo diyaar u yihiin inay soo dhaweeyaan shacabweynaha soomaaliyeed ee ku nool degmada baraawe oo maanta howlihii maanta shalay ilaa maanta ilaa daraad socoto diyaargarowgii xafiddii weyneed ee madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed lagu soo dhaweynayay madaxda qaranka dhammaan iyo xildhibaanada iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiirada iyo dhammaan marti sharaf kale oo fara badan iyo guddoomiyihii gobolka oo kasoo horumaray oo ibraahim aadan najax oo hadda noo joogo oo ilaa iyo shalay ilaa iyo maanta asagana nala shaqaynaya aad iyo aad umahadsanya guddoomiyaha taa kan waxaan qabanay meelo badan oo muxuu ahaye oo nadaafad ayaan ka qayb galnay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan najax iyo annaga maamulka degmada baraawe iyo eh, ururada bulshada ururada eh, sida dhalinyarada haweenka odayaasha culimada diinka dhammaan shacweynaha soomaaliyeed ee ku nool degmada baraaf dhammaanteena saaka waxaan si aad si ujiiran iyo si weyn ugu soo dhaweynay ool nadaafadeed aan ka wadnay degmada baraawe aan saaka hasan ayaan ka imaanay maasha allah waxaan diyaar u nahnay inaan madaxda qaranka oo madaxweyneheena hormuud iyo cabdicasiis lifti galan inaan soo dhaweyno anaga iyo annaga iyo maamulkeena gobol maamulkeena een, gobolka iyo kan degmada iyo shacabkeena iyo dhalinyaradeenna iyo ururada oo een, dhaqanka dhalinyarada dhammaan dhammaan bulshooyinta so- bulshooyinta soomaaliyeed dhammaanteen waxaan diyaar u nahay inaan soo dhaweyn meeqa beri ayaa ku jirtaan diyaargarowga soo dhoweynta madaxda dowlad goboleedka
waxaa ku jirnay ilaa iyo saddex ilaa isku isku isku ayaan ku jirnay saddex maalmood oo ugu darnayd hadda ugu- hadda daraas ilaa hadda
oo goormee marka lagu wadaa inay madaxda timaado baraawe
waxaan rajaynaynaa inay barnaamij baan rajayeynaa insha allah ilaah iyo qaala ka dhigo dee waa sugaynaa kule tago laakiin hadda soo dhaweynta ku jirnaa saxad oo hadda xayi oo oo xasilaa hadda ma ayna laakiin waa soo dib ayaan kasoo sheegi doonaa waqtiga ay imaan doonaa madaxda qaran marka ujeedka safarkooda ee baraawe muxuu ku saabsan yahay
wuxuu ku saabsan yahay sidii horumarinta de- ee, ilaalinta ee, ilaalinta ee, dadweynaha ee, ku nool degmada baraawe iyo sidii baraawe xaaladeeda ee tahay iyo sidii eh, muxuu ahay ee, ee, horumarinteeda ee, dhaqaalahii waxyaabihii kulli iyo dadkii diguliska waxyaabahaas camal in laga fiiriyo in caasimada koonfur galbeed soomaaliya ay ku shaqeyso ayaan rajayn doonaa insha allahu tacaala degmada baraawe afar sano hore oo dhammaatay shee- shariif xasan sheekh aadan uu xukumayay dowlad goboleedka ilaa iyo maanta oo cabdicasiis oo doorkiisu isagana hal sano usii dhammaanayo oo oo la leeyahay dowlad goboleedka koonfur galbeed waxa ay degi doontaa baraawe marka shan sano kadib baraawe diyaar muu tahay inay martigeliso dowlad goboleedka ama ay qaadato mansabkeedii ah inay noqoto caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed
waa waa runta waa su-aal bismillahi waa su-aal fiican oo wanaagsan Eh, taas waa sax laakiin een- een, eh, hadda iyo markaas kun maahan hadda waxaa taladahay cabdicasiis leftigaran wuxuuna diyaar u yahay madaxweyneheena in caasimada koonfur galbeed soomaaliya uu ku shaqeeyo oo isbedel weyn hadda ayaan ka dareemeynaa wadaanan shacabka barebala wadaanan hadda ayaan dareemeynaa in caasimadii lagu shaqeynayo camal- camalayba nala taaba marka waxaan rajaynaynaa cad- madaxweyneheena iyo wasiiradiisa iyo xildhibaanadiisa inay soo degaan ay ku shaqeeyaan ayaan rajayn doonaa bish- insha allahu tacaala marka waxaan sidii horay oo iyo haddana isma leh waa kala duwan tahay maanta iyo shalay iyo waqtiga shariif xasan joogay iyo wa- iyo hadda isma leh hadda waxay taagan tahay dhabtii ayay taagan tahay insha allah waxaan rajaynaynaa in caasimada lagu shaqeeya ayaan rajaynaa koonfur galbeed ay ku shaqeeya marka aad leedahay dhabti maxaa ula jeedaa ma mar eh, ma baraawa u diyaarsan inay qaabisho xildhibaano iyo iyo golo wasiiro iyo weliba xukuumadii oo iyo shaqaalaheedii oo aada u tiro badan waa ognahay ilaan baraawa waa waa deegaan yar oo oo dhinacana bad ay ka xigaane
bismillahi raxmaan raxiim baraawe horta waa weyn tahay saa umuuda ma aha baraawe weliya horta marka hore anigaan baraawe jo- ana- aniga ayaa guddoomiyaha degmada ee baraawe Mm.
Eh, waxaan kuu sheegayaa baraawe cid iga taqaana male baraawena waxa waaye waa weyn tahay Mm.
caasimadana waa weyn tahay tuulooyin badanna way leedahay oo kasoo bilaabo muxuu ahay bo- ilaa iyo maringawaay ilaa iyo kuwin bari kugey intaas ayay u dhexeysaa baraawe waa caasimadii koonfur galbeed ee soomaaliya waana xeeb iyo waxwaay duur iyo beri iyo webiba leh intaba waa leena haddaanaan reer baraawe marka madaxtooyada ka waran ilaa madaxtooye ma leedahay waana martigeli karnaa waana u haynaa guryo ee degaan iyo meel ee degaan iyo meel ay ku raaxaystaan iyo meel ee weligood ay ku shaqeeyaan waa u haysana haddaanaan maamulka degmada baraawe Amniga ka waran, amniga.
insha allah waxaan rajaynaa inaan cid walba oo noo timaado oo soomaaliyeed inaan dejin karna ay ku shaqeyn guddoomiye guddoomiye baraawa ma leedahay ee ee madaxtooye sida tambaydhabo ku taallo oo kale oo koonfur galbeed xildhibaanadeeda iyo wasiiradeeda wada qaadi kartaa
bismillahi raxmaan raxiim waxay leedahay baraawe madaxtooye oo weynna way leedahay guryo kale oo madaxtooyada u dhigmo waaweynna waa leenahay oo fara badanna waa leenahay oo qasri ayaa leenahay oo cid walba oo soomaaliyeed ama dowlad goboleed ama dowladda dhexe ama cid walba oo noo timaado ay ku shaqayn karta inay deg- ay degi karta waa leenahay alxamdulilah shukr alamin baraawe waa waa caasimadii hooyada koonfur galbeed soomaaliya wax ee baraawe meelaha kale ugu baahan tahana male waa caasimad baaxad weyn waa caasimad qurux badan waa caasimad xeebeed waa caasimad dhaqaale waa caasimad eh, kalluunka xoolaha ariga hubiyada waxyaabo badan ayay ku tagta baraawo dhedhel maa baraawo hawdin baraawe ee caasimadaha kale isku mid maa waa caraawo baraawe waxay jirtaa u yaraan kuma laba kun ilaa dhowr kun oo sano ayay jirtaa ee- ee ay ka soc weyn tahay muqdisho iyo degmooyin kale ee ee soomaaliya kamid ay ka soc weyn tahay waa degmada ugu soc weyn soomaaliya baraawo oo ugu taariikh ugu taariikh dheer waan degmo xadaari oo dad ilbax degan yihiin waayahay ee, iyo- degmada baraaw iyadoo ay saa tahay waxaan ogeen beri adoo cabasho ka ah ee, wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo xataa iloobay degmada eh, baraawe inuu ku martiqaado eh, maamuladii degmooyinka shirkii uga dhacay halkan marka eh, maxaa keenay inkiraadda intaas la eg inuu baraawe inkiro wasiirka arrimaha gudaha mar haddii ay saa u ballaaran tahay tahayna caasimadii maamul goboleedka koonfur galbeed
bismillahi raxmaan raxiim wasiirka arrimaha gudaha ma inkirin cid wax inkirsana kuma jirto Eh, cidna inkirsana ma jirto Eh, meeshaas wax problem haddaba ka jira ma jirto Eh, meeshana waxay ahayd wax waktigii diyaaradii iyo wixii aad soo aadi waaye maa laakiin inta kale waxna inkirimale waa nala soo wargeliyey annaga ayaan shaqa ku mashquulsanay haddaan ahno shacbi haddaan ahno maamulka degmada baraawe annaga ayaan shaqooyin badan haynay saas ayay ayaan waxoogaa dib ugu soo dhacna maahane wax dhibaataa oo hadda oo ka jiraa ma jiraan wasiirna lama inkirin lamana xaqin wasiirka arrimaha gudaha waa mahadsan yahay iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose dhammaan way mahadsan yihiin waana nagu sharfeen waana nagu casimeen waana waana dadna waa noo yimaadeen berigaas ilan cabashaad ka eeday dhexdaan maa la xaliyey oo arrinta wax laga galay
wax oo cabashaa weligeena cabashaa kama naqan Eh, laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa cabashada wax binaadinka wax walba way dhahaan laakiin eh, hadda wax problem oo jira ma jiraan Waa la xaliyey Wax soo cabashaa ma?
ma jiraan. wax cabashaa ma jira ah, waa xalinsan tahay Waa la xaliyey.
Wax dhibaataa ma jiraan ah arrintaas iyadeed waa la xaliyey soo maa
arrintaas way- arrintaas wax dhibaataa hadda kama taagna kamana taagnin guddoomiye najax oo jooga hadda baraawe xilligaas intuu joogay mar aan weydiinay wuxuuna yidhi degmada baraawe waa la casuumay lagamana tegin adna berigaas waxaa tidhi waa nala casuum waaye guddoomiye hadduu maqan yahay xataa anoo joogay layma casuumin ayaa tidhi marka arrintaas isagan hadda iyo labadiin dhinacba waad ka qanacdeenaan u malaynaya
maya annaga waxaasaniyo waxaan ku sheegayaa in muxuu ahaay waktigaas annaga ayaan xoogaa dib u dhacnay fariinta gudoomiyaha soo diray ayaan annaga xoogaa dib ugu dhacnay haddana alxamdulilah shul bacaalmi arrintaas way xalisan tahay wax problem wax dhibaataa kama taagno gudoomiyahana wuu saxan yahay wasiirka arrimaha gudahana wuu saxan yahay wax dhibaataa ma ka jiraan okay waaya waxaad nooga warantaa marka maadaama madaxdii dalka ay ku wajahan tahay ee, ee, koonfur galbeed ee degmada baraawe dhanka ammaanka sidee ugu diyaar garoodeen
bismillahi raxmaan raxiim magaalada baraama markeeda horeba ayaba amni ahaad oo lagu kalsoon yahay oo idaacadaha meel walba aan ka sheegi jirnay weligan Mm.
waxaa noo diyaaray ciidamada qalabka sida ee soomaaliya s m a booliska eh, ciidamada amison oo walaalaheen ayagana na garabsiinaya iyagana sidoo kalea wax naga ka hadlaysa male marka horeba baraama waa caasimada ugu amniga badan deg- soomaaliya oo dhanba oo meesha keliya maanta oo ugu amniga badan waa
intaaba degmada baraawe ka baxda markama tegi kartaa
Ha- marka waa la sii karaa hadii loo baahdo maxaa dhacaya Iyadoon hawada la maraynin.
may dad qaarkood way tagaan laakiin annaga hadda maba naga soo haysta wa weli eh, waa la tagaa dadka qaarkood way tagaan wax problem mayala doonta insha allah aada u mahadsan tahay guddoomiye
may usmarinay mayle bowrahayo nugun miday unugun aloolmajiiraha sharabii kanin oo qaadu waay ma oshiana si aan weelo unugun waa bukunoogay laysa al'amru kamaa tadunnu ingnuglay arrinta adaka aalasame ee mushkiliyoba dhammaatay adalayniyo dabwada man weydiida onaga aanayaalka daawada laho owlaadalanka talagalay waana sheentii shirkadda almaraaci baby food company aanamaw nuura lak iyo ivolag allaho dasye hasha hasha nuunoodiiba nasiibsatay nuura laklakiin heli nuura lak iyo ivolag aanooyin lambogiyo nafaqa iyo borotiin nusqaan hayna aana laha ka buuyo ankaroonaw unuga aanooyinka waayahay dhegeystayaal qayb hore ee barnaamijka kulanku warsan ayaa ku guda jirnaa weliba wada singalaha miin faylan dhegeystayaal cabdirashiid rashka ayaa barnaamijkaa saaray waan siina diraysaa dhegeystayaalaha xildhibaana xaniifa maxamed ibraahim oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka ee federaalka soomaaliya oo aana kujeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba ayay ku hadalaya xaalada degmada bardaale ee gobolka baay haddaba may hadal iyo saadoonka keedii xildhibaanada mase arrimo gaar ee jiraan khiyaaraya maryo geegga warbaahinta dhacda la iila dhugunsada إن مجالات بردع السيدة بوحي أوبا هانتا هاد فورنا أمرجنسي أه إن لفورا وضد بين دبي بردع لسكو حرتو آه، runtii ciidamada kabaasitigeed way leeyihiin saan aaminsanahay Een, ah, ciidamada amisom bay dhawo joogaan oo etoobiyankana een, way sameyn karayaan walow hadda ay wadadii qoyan tahay oo ay dhiiqa tahay oo ay sometimes laga yaabo inay adkaato xataa laakiin haddii la isku dayo oo la dhigo ciidamo badan oo ay baabuurtii oo xamulada la saarayo gargaarka la marsiiyo een, waa suuragal ileen wax diyaarad lagu keenay dad laguma gargaari karo marka waxay la tahay sida ugu dhaqsiyaha badan ee, maamulka koonfur galbeed anoo og inuu ku howlan yahay oo rabo inuu dadkaas saacideeyo een, madaxweynaha aad buu u dadaalaya laakiin haddana een, waxaan aniga dhihi lahaa waxaa laga bilaabo wadada berdaal ee baydhabo isku xirta in la furo oo la saaro ee, xoog ugu badan oo ciidamada aan haysano iyo amisoomkaba keliya waa dad uun ugaarsato oo soo maro een, sometime wad- waq- waqtiyada qaar uun soo maro waxayna ogyihiin hadda dawladda inaysan meesha joogin marka waxay ugaarsaan baabuurta ka soo baxdo baydhabo oo soo aado ee, magaalada Berd- ee, magaalada berdaale marka ani waxaan u malayn inay isaga filan yihiin haddayba ay wax xoog leh oo saas u adag ay yihiin magaalada ay qabsan lahaayeen magaalada dadka jooga oo ciidanka qal- qalabka sida oo soomaaliyada meesha jooga runtii waa ciidan geesiina oo shacabkana aad ugu gudmadaada badbaadiyey een magaaladaas isku difaacay marka wa- waa ay waa kabaasiga waan leenahay inaan wadadaas laga xoreeyo oo laga furo ee, nabadiidka kabaasiga dawladda way leedahay statekana wuu leeyahay marka haddii time la geliyo oo loo jeesto waxaan aaminsanahay in lagu guuleysan karo muddo gaaban gudaheed Een, runtii magaalada berdaala waaye gobolka baay Een, berdaala way ka duwan tahay beledweyne fatahaad ma ahan Een, waa daad biyo daad ah Een, waxaa la ii sheegay in 1997kii mar uu soo maray daadkan oo kale waxayna ka yimaadaan biyaha een, diinsoor iyo buuraha go- gobolka bakool iyo baay iyo etoobiya marka waa biyo daad ah oo kulul oo wasaqaysan oo oo wato een, bahalo iyo qodax ay wat- wato waaye Een, berdaalna waxay ila tahay een, fur iyo waxaa waay sheeb iyadaa hooseyso marka biyaha ku soo God galay iyo doon.
haa marka biyaha soo galay een, waxaa la ii sheegay ee, khasaarahana runtii een, inta badan horta hoolahu saameeyey oo arigii iyo d- xoolihii ay dhaqanayeen iyo beerihii saameyn badan uu ku yeeshay sidoo kale guryihii ee, biyo daadoo socdo oo dadka soo gala waayo oo dadka qaar iyagoo jiifa uun habeen eh, saqda dhexe ayay bilaabatay daadkii ee, labaatan todoba bishan Een, ilaa hadda dhimashada ma badna waxaa la ii sheegay inay dhimatay gabar yar oo sideed bilood jirta oo ku dhex dhacday biyaha hooyadeed oo sii sideed ka dhacday Een, sidoo kale khasaaraha runtii een, xoolahan aad buu u badan yahay dadkana hadda way ka guureen magaalada saddex xaafaday ahayd ee, saddex ee, afar xaafada ahayd saddexaa laga guuray hal xaafada isku dul saaran yihiin oo weliba xaafada xataa ee, naftirkeeda biyihii ay ku jiraan dhibaatada kale meesha taal waxay tahay biyaha daadkan een, ceelashii iyo musqulihii boosneeryaasha isku darsamay marka biyaha biyo xoog badan oo xoog u socday ahaayeen ceelashiina sideedaba ceelasha een, berdaal ma foga because biyiyaa dhow ceelashii iyo musqulihii iyo waxaa isku darsa marka biyihii daadkii socday Een, marka dadka hadda een, biyo nadiifa may haystaan guryihiin waba ka soo qaxeen oo hooy la-aan waaye haddaa arkaysaan social media sawiraha yaalo oo dad banaan fadhiyo oo geedaha hoosoo iska fadhiyo Een, biyo la-aan iyo hooy la-aan sidoo kale saameyn kale wuxuu ku yeeshay badarkii oo keed keedadkii oo ay haysteen een, dadka beeraleydna oo inta badan keedad ay leeyihiin oo god baqaar ha noqoto Baqaar.
ama istooro dukaama ha noqoto marka een, fuusto inay ku shubtaan mise inay ku shubtaan waaye dhulka in la qoday oo ah, godka lagu shubo Een, wixii oo dhanna een, daadkiyaa qaaday sidoo kale keedadkii raashinka oo istooradii dukaamadii oo magaaladana iyagana daadkiyaa saameeyo Een, raashinka haddii mar uu biyahan biyahan gaarana waa way sumaysan yihiin lama isticmaali karo anymore because biyaha waxaa waay biyo dhanaanoo een, bahalo wato oo qashin wato oo wasaq wato oo boosneer wato wax kasta wato waaye marka hadda dhibaatada haystan waxay tahay magaalada sideedaba way xiran tahay magaaladaas baydhabo way ka go-an tahay Een, baydhabo waxay u jirtaa magaalada baydhabo oo ah gobol shay tahay Mm.
waxay u jirtaa shan- konton iyo shan kilomitr way kala go-an yihiin dhexdaa wadadaa xiran Een, sidoo kale way ka xiran tahay dhinacan iyo luuqna way ka xiran tahay wadada iyadana way go-an tahay haddana tuulooyinka u dhawaayo ku hareersanaan haddana shabaabtiyaa joogto iyagana way ka go-an tahay marka magaalada oo ay ku jirtaa Een, hadday dadka dhaqdhaqaaq kale movement kale heli lahaayeen badeece kalena ma soo gasho badeecadii hore u taalana waa tan kuu sheego oo daadkii iyo biyihii wasaqdii qaadeen intii ka soo hartana dadkii ay u badbaadeen dad waxay noqdeen eh, qaaliyay noqotay marka dadka hadda bana- banaankay taagan yihiin hoyna ma haystaan cuntona ma haystaan biyona ma haystaan
usublankiin aaranti وبمهنغلو odoolo gaallankiin dhaliina إلالي آنو مكوي ديو afowlay madiin maaladama أمن بيوكو قوي ما irsaaq walba makiinka qobadaas أرنت أرنت ما بلشوي aflaha oo aflahgii kor u moodeey إذهب أسري يلا فوري ummuday kooyanii la aragaa ko'oon bahaa أفلح إسبشاليست هوسبيتال abbabaay raajidabaa eediin ajabiidi أسرق أهو عالم بقى ma doono kombyuutar hangliin adeegsidaw بني كولوشة أنساو أنساو معه owlaadan haata aragaayan إيك بوكو بهي بلشوي أقالا niiku lo'oon bahaa aflah
waayahay dhegeystayaal qaybga dhexe barnaamijka kulanka warsan ee isdhamarayna weliba wada sinkalaha miin finland idaacadda warsan siyo tiisiya dhegeysan lama gaarteysa mawjadaha gaagaaban aalada live streamka guud ahaan caalamka nodhowsi kartanga weliba wada sinkalaha miin finlanga saaxiibkayga maxamuud cali abdullaahi iyo imaamada ay barnaamijka mudinaga maamulka puntland saciid cabdulaahi deni iyo weliba usa munaasabada casho sharaf ee usan soobiaya qaybo shar duwan ee bulshada ku nool ah gobolka karkaar welibana usa sheegaya inay usa safarka kiisha usa qaybkeeyo sida usa hindhendhaan kusoo biilaya xaalada guud ee deegaanada maamulka puntland haddaba waa ko saciid cabdulaahi deni oo bulshadaas ay la hadlay
dowladda federaalka ani waxaana soo ahaa wasiirkeeda qorshaynta waxa meesha yaalla oo noga maqnaan kara horta waan garanayaa laakiin xaqiiqda waxa yaalla oo dadku malaynayaan mashaariic maaha wax meesha yaalla dowladda soomaaliya waxay ku jirtaa di- waxa la yidhaahdo geedi socod siyaasadeed dowladdu wiil macaga dhigan soomaaliyeed geedi socodka siyaasadeed ma aha wax laysi siiyo geedi socodka siyaasadeed waxaa la rabaa inaad qeyb ka nahaano haddaan reer puntland nahay geedi socodka siyaasadeed waa xisaabtanka waxaan ka rabaa beelaha reer puntland markay dhexdeenaan ka xisaabtanayno waad waad garanaysaan saa u xisaabtantaan reer walba suu xisaabtan sama yaqaano ha xisaabtankaasoo kale way waxa naga maqon horta marka waxa aan sheegayno waa waxa markaa ii timaadaan aad sheegaysaan oo kale horta taa inaa ogaataan aad rabaa markaa ii timaadaan waa ila xisaabtamaysaan jagooyin baa i weydiinaysaan waxbaa i weydiinaysaan anna haddaa i doorateen xisaab baa inugu maqanay horta ha marka xoolo la yidhaahdo idinkaaba hadda xoolo ururinaya koonfur wada soo ma xaggaas aniga hadda xoolo ugu dudi maayo iyagaa dhiban weli waan jeclaan lahaa inaan mar walba xukuumad ahaan iyo shacab ahaan dadkeena walaalaha ee koonfurta jira aan dhibka qaad waana kala qaadayaa nidaamka siyaasiga ah iyo shacabka haddii dowladda dhexe loo haysto koonfurta soomaaliya taasna waa khalad dowladda federaalka waa dowlad annaguba qeyb aan ka midnahay waa four point five soo maha habqeybsi baa lagu joogaa marka hadba hoggaanka jooga iyo puntland baa wada xisaabtamaya maxay u wada xisaabtamayaan waxay u xisaabtamayaan puntland waa meeshii ay ka dhalatay midnimada soomaaliyed in la ilaaliyo oo puntland lagu aasaasay oo maanta sool iyo sanaag aan u- ugu mintidayno inay iyo iyo dadka deegaankan inay mid ahaadaan qodobkaa keliya midnimadii adkeeyey horta midnimada soomaliya hadda lagu celcelinayo puntland in la dhisay ayaa midnimada adkeysay waan hubaa wixii waqooyi bari la dhihi jiray haddii aan lahayn midnimo soomaaliyeed maanta lama arkeen xaqiiq jirto wey waan uga intii dhimatayna waa ugu duceynaynaa ilahay u naxariisto intii noolna waa uga mahad celinaynaa fikirkaas dadkii aadka uga shaqeeyey reer qardhoodku siyaasiyiintiisa xooggiisa rag baa halka ila fadhiya dadkii diidanaa baan ka mid ahayn soo ma ahayn durbadiiba markay arkeen inay fikirkaas uu ka saxsan yahay dadkii ugu badnaa oo garab istaagga saaray bay marka waxaan u baahannaha fikirkii midnimada ah in lagu adkeeyo waxay u baahan tahay in dhulka puntland midnimadiisa la adkeeyo fikirka labaad wuxuu ahaa fikirka federalismka oo dalku inuu federaal noqdo hadduusan maanta federaal ahayn sidii axmed jaamacli lagu soo bedelay sideetameeyadii baa mid kale inay imaan lahaa hadda oo aan warbahayn kaasi nin- nin eelaaba u dambeeye khatarteedayna leedahay waxaa la rabaa dadku in iyagu isxukumaan nidaamka federaalka waxaa la yidhahdaa waa inay dadku iyagu isxukumaan annagu hadda puntland ismaamul baan ka shaqaynayna dadkeennu inuu ismaamulo oo kala dambeeyo dhaqan iyo siyaasiyanba taa in la adkeeyo waxay u baahan tahay labaatan iyo kow sano waxaan ka shaqaynaynay ma cidlaan uga dhaqaaqnaa mise waa see haynaa maanta idinkaa ina weydiinayaa ma haynaynaa inay u garab istaagtaan aan rabaa marka inaan hayo ya cid ciddii diidan inaan kaa hayo waxaan rabaa meel in lagu soo wada jeesto anigu xisaabtan baan meel la fadhinaya idinkaan inugu matalaya haddaad rabtaan inaan wixii dhowr jeer baa wax lay sheeg sheeg haddaad rabtaan sidaas inaan iska yeelo hadde waa waa la kari karaa ruux haddee Eh, waxaan rajaynayaa oon eh, runtii eh, ka madax mahad celinayaa soo dhoweyntii ballaarnayd iyo aniga iyo waftigayga loo sameeyey waxaan runtii jeclahay mahad celintaas kadib inaan reer karkaar iyo qardho aan idhaahdo hawshu geedigu weli ma fadhiisan weli waa hogadi miya ha hoolka badaalo weli waa hogadi bahasha weli weli ma caga dhigan idinku siyaasiyiin baa tihiin oo horta marna inagama aana maqal maxaa qabateen oo si fiican baad u garanaysaan inta aan joognay kuwo kalea na yidhahda maxaa qabateen oo goormaa wax qabanaa horta ya saasay tahay waa istiilaynaa waad aragtaano waxaan rabnaa inta aan carcarta qabno oo weli aan aanan daalin inaan inaan waxaan rabnaa wax badan jarno masaafo badan jarno maxaa yeelay marka ayaama sii joogto culays kugu bato waxaa dhici karta waxyaabo badan waxaa hadda socda marka waxa weeye orodkeennaa buto kuwaa raba inay lagu hana qabtaan saan u maleeyey wax kale maaha marka saasaase fiican oo dadka haddii uu usoo bambaxo inuu hoggaan siyaasadeed qabto oo ay macnaheeduna tahay in dadka la hogaamiyo wax loo qabto haddee wax kaluu ka shaqaynayo male marka shaqadeenna iska daalimayna haddii ilaahayno waxaan rajaynaynaa haddii ilaahaydan ka dhigo rag culus oo xildhibaano iyo wasiiro iyo sharciyaqaano iyo la taliyaal iyo bulshada siyaasadda iyo waxgaradka oo dhan oo dowladda ka wada shaqaynaya waa ay ku filan yihiin puntland geedi socodka siyaasadeeda socda inay qaybtooda ka qaataan waxaa waxay waxaad haddaad weydiisaan ay markhaati ka kacayaan arrimaha ku saabsan geedi socodka siyaasadeed mustaqbalka xukuumadda gaaru ma aha waxaa waxaa iskale xukuumadda iyo baarlamaanka dowladda xataa gaaruma dadka markaas aan xubnaha dowladda ka mid ahayn ee aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta iyo ururada bulshada iyo kuwa maaragtay qeybahoodaba kala duwan intaba waa la wadaagnaa maxaa yeelay waa wax annagoo dhanna wada taabanayo oo la rabo in laga wada qeyb qaato waxaan rajaynayaa howl aanan puntland wax loogu tarayn ogaan la-aan yaan looga shaqayn dadka qaybtiisa fariintaasaan faraya howlaha qaybtood oo hadda meediyaha ka socdaiyo meelahaas waa hawl waa nin waa nin maqan oo ku dhahay ani howl ii qabo go- goormaa dadkaani contract goorma dhaqan lagu yaqaaneba maaha in lagu yidhaahdo gurigaaga hawl duminaysa iga qabo oo lacag baan kuusoo dirayaa caqli cusub waaye laakiin daalkaa dadka ka bataa dhici karto hungurigana waa isaga baahan yahay laakiin waxay la tahay kolle reer qardhood waxaa laguma xaman jirin ma ka malaynayo laakiin degaanada kale xataa waa fariintaan u diraya waxaan rajaynayaa in aada loo adkeeyo midnimada iyo wadajirka puntland kaasaana wada deeqa dowlad khalad waa ay yeelanaysaa waxaan diyaar u nahay oo marar badan ku celinaa wixii aan ku khaldannahay inna laga qabto fikirka iyo talada aan hayno mid ka fiican ninka hay inaa inuu noo soo gudbiyo wanaagga aan qabanaynana in lagu dhiirigeliyo na lagu gacan siiyo waan rajaynayaa kalsoonida badan ee baarlamaanka aan ku qabo oo maanta indhihiinu ay markhaantiga ka yihiin waxay igelinaysaa xawaarihi aan ku socdo mid ka badan inaan ku socdo haddaan haddaan dheereeyo macnaheeda maaha inaan inaga tegay waa ina ogahay ha baqinina marka haddaan xagga iyo xaggayna i dhaafay hawl guud baan u socday inama dhaaf dhaafayn laakiin waxaan rajaynayaa hawsha aan ku maqanahay oo puntland ah aniga hawsha puntland baa ii dirta tan gobolka rag kalaa iska leh marka midda puntland oon hayo waxaan rabaa inaad igu gacan siisaan waxa uu gobol walba uu mudan yahayna insha allah wuu heli doonaa haddii ilaahayno waxa ugu wanaagsanayd baad haysataan gobol karkaar oo ah amni ilaahay nii siyaadiyo meelo inaga daran baa jira dowladdu hadda indhaha waxay saaraysaa oo shaqada ugu badan ay qabanaysa waxa waaye shaqada amniga maxaa yeelay cadow xun oo noociisa aan hore loo arag oo argagixiso ah waa dhex dhulkeena ku dhex jirta oo u baahan dadka in laga qabto dhinaca kalena waad ogtihiin oo somaliland baa eh, dhul ballaarsi ku socoto intaasoo howlood waa howlaha ahmiyadda koowaad dowladda u leh howlaha ahmiyadda labaad u leh waxa weeye dadka xooggiisa waxa haysta waa dhaqaal xumo inaan dhaqaalaha kobcino waxaan uga mahad celinayaa abwaan qabatolow dhowrkii erey uu sheegay waxaan umalayaa gabaga inuu ballaaran yahay marka inaa badi hadduu yar yahana sii badi oo dadka u sheeg siyaasadda dowladda waxaa ka mid a dadku inay shaqaystaan inaan dadka lacag u qaybino ma rabno dadku inay shaqaystaan oo goobaha wax soo saarka loo noqdo waxaan aada ugu mahad celinayaa dad fara badan oo reer magaaladaana oo reer magaal ahaan jiray oo miyigii ku noqdo xoolo abuuray miyigu waayo dhexdaas waxaa socota meel lagu haray inay taho ha laga soo galan lahaa laakiin wax soo saarka keliya aan leenahay waa miyi hadda gacanta ku hayno kii badda iska daa hadde waad aragtaanoo marti baan uga nahay badda buurihii aan macdanta dadku ka manaafacansan lahaana nimankii raggahaa waxbay ku ogaayeenoo baa dul degan intaan ka intaan ka saarayno iyadan culays baa naga haysta marka waxaan rajaynayaa wax soo saarka in la ilaaliyo wax soo saarka in la ilaaliyo waxa ugu muhiimsan waxa waye degaanka in la ilaaliyo gobol karkaar madaxdiisana waa furaya dadkiisana waan ka codsanaynaa in gacan lagu siiyo la dagaalanka ee dadka dhuxusha shidaaya annaga dowlad ahaanna waxaana laga rabaa inaan dadka u keedno wixii badiil u noqon lahaa oo ah in la kobciyo
hullan huraana qoralunku mooday teg i hanraab xarun caafimaado hagaagsan lankiito walaay hadda helana deera xarunta caafimaadka ee horseed international hospital hawraar daawo laa'i hool suubanaan hufnaan i adeeg shaqaalan hagagsadaana heegan dhakhaatiir howlkar eh xikmad iyo aqoon higa caafimaadka hoolanka heeldheer xaruntiyo ku howlgalaayan horseed international hospital xaruntii helowshe linhilow shanaayeey hadda la helay laka habriiri horseed international hospital daawo heer sare eh mishiima haldoor eh xarunti linka hagaagow heegan maykiinka aha horseed international hospital dhakhaatiirta sharci dhaktarada udureehan raabto iyo nay qaliinka doctoreso gulnus oo an dhalatay dalka russia lenan
waayahay dhegeystayaal qayb dambe barnaamijka kulanku warsan ayaa samaraynaa weliba wada sinkalaha miinfaylan barnaamijka cabdirashiiraashka ayaa saari waan siindareysaya saaxiibkayga mahmuudna imaamada ay dhanka farsamada taliyaha ciidanka badda iyo soo soo kala difaacowka ee xeebaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo weliba uu soo kuwarbiyaya duufaano la sheegay in iyo kuwa jahyanah qaybo ku mid ee xeebaha dalka soomaaliya haddaba waa ku taliyaha marusgeega shirjirays suqowde oo argamoosay ku hadalow
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، anagoo ah ciidanka badda soomaaliyeed آه، mas-uulna uu naga saaran yahay آه، shacabkeena soomaaliyeed ayaa waxaan ku talagalnay inaan آه، wargelino aan ogeysino aan u sheegno duufaano ku soo food leh xeebaheena soomaaliyeed sida la filayo waxaa xeebaha soomaaliya gaar ahaan dhinaca xeebaha puntland iyo qaar ka mid ah somaliland xeebahoodii ku soo wajahan duufaan la magac baxday kayaar duufaantaas maalmihii aan la soo dhaafay xawaaraha ku socotay aada buu u sarreeyey kaasoo gaarayay ilaa boqol iyo soddon nautical mail amaba laba boqol iyo afartan kilomitr saacaddii ay ku socotay laakiin hadda ay hoos u dhacday duufaanta duufaanta xooga badan muddo labaiyo toban sano ah kama dhicin badda carbeed arabian sea iyo galbeedka badweynta india western indian ocean duufaantu waxay wadataa roobab xoogan biyaha oo lagu qiyaasay konton ilaa boqol milimitir inay gaarayaan mowjadaha biyaha waxay gaarayaan afar ilaa shan inay kor u kacdo afar ilaa shan mitir inay baddu kor u kacdo mawjadeedii ayay gaaraysaa xawaaraha hadda ay ku socoto waa afartan ilaa konton kilomitr saacaddii wayna isbedeli kartaa wakti kastaba inay soo ziyaadana waa laga yaabaa inay hoos u dhacdana waa laga yaabaa waxaan alla ka baryaynaa inuu hoos ay u dhacdo eh, si ay u badbaadaan inta maraysa badda inta degan xeebaha iyo ummadda soomaaliyeed oo meelahaas ka dhow oo dhan Eh, taa haddii aan ka sii gudubno waxaa loo soco waxaa la- la so- la filayaa duufaan kale in ay s- timaado oo ayadana hadda isha lagu hayo oo ay soo socoto oo la magac baxday maha waxayna ku soo aadan tahay arabian sea iyo western indian ocean iyadoo laga yaabo in ay dhibaato u geysato xeebahaasi marka laga soo bilaabo berbera ilaa maxaan ku idhahdaye dhinacan puntland inay dhibaato u geysato laga yaabo laakiin culeyska hadda berbera iyo dhulkaasi ma saarna ma saarna eh, wuxuu xooga u saaran yahay dhinaca puntland weeye maha ishaan ku haynaa way naga fog tahay ilaa hadda ee wixii xaaladeedii iyo warbixinteedii ku saabsanna waktigii aan mataqaanaa munaasabka ay tahay ayaan ummaddu aan uga digaynaa aan u sheegaynaa Eh, bacdamaa arrintaasi ay jirto duufaantaasi ama duufaanada labadaba ee dhibaatooyin ay geysan karaan dadka ay u geysan karaan dadka eh, ama kalluumaysatada ah ama badweynta maraya ama degan eh, hareeraha xeebahaasi degan waxaan eh, aan u soo jeedinaynaa hay-adaha amniga gargaarka musiibooyinka iyo maamul goboleedyadaba aan ku wargelinaynaa inay isu diyaariyaan annagoo alla ka codsanayno inuu naga hayo uu naga badbaadiyo laakiin haddii ay dhacdo waa in loo diyaar garoobaa sida eh, gurmad deg deg ah dadkaasi loogu gurman lahaana in la helo ayaa aada iyo aada muhiim u ah waxaan u digaynaa kalluumaysatada eh, soomaaliyeed oo badda ku jirta inay ka baxaan biyaha tagaanna xeebaha ayagoo biyaha ka fogaanaya raadinayana gabaad ay kaga badbaadi karaan dhibaatada ay wadato duufaanta ama duufaanadaba maraakiibta maraakiibta maraysa biyaha ee soomaaliyeed waxaan uga digaynaa inay ka taxdiraan xaaladda eh, eh, eh, wixii xaaladda oo go- yani duufaantaas ah wixii gurmad u baahdaana inaan toos eh, inay toos noola soo xidhiiraan si loogu gurmado deg deg ahaan meelaha laga yaabo duufaantani oo hadda aan sheegnay oo kiyaar ah inay dhu- ay ku dhufato ayaa waxaa ka mid ah bareeda oo ku taalla fiiqa kore baargaal caluula b- bandar murcaayo eh, butyaalo qandala eh, hurdi iyo xaafuun boosaaso xiis iyo meedh ilaa berbera oo laga yaabo dhinacaas inay xoogaa daciif ay u noqoto eh, yani xagga somalilan xaggeedii inay daciif noqotaa laga yaabo laakiin inta ugu muhiimsan waa caluula iyo baargaal iyo dhulkaasi ayaa xoogeedii ay ku soo aadan tahay iyo wixii ka hooseeya waxaan u sheegaynaa eh, shacabkayaga degan dhulkaasi ama puntland ha noqoto ama somalilan ha noqotee in xeebahaasi laga fogaado waayo biyo waxay wataan aada u xoog badan roob xoog badan daadad bay keenayaan in meelaha ee biyomareenada ahna laga fogaado ee, meel gabaad oo dabeesha iyo roobkaas lagaga gabadana ee, inay ku talagalaan oo ay sii raadsadaan si aanay dhibaato u gaarin ilaahna waxaan ka baryaynaa in uu ka badbaadiyo oo wax dhibaatana aanan gaarin ayaan rajaynaynaa waxaa la filayaa Eh, sida eh, maapkan hadda aad- aad aad ka arki doontaanba waxaa laga yaabaa saddexda habeennimo maalinta axadda ah oo habeen caawaba ah ilaa isniinta inay ku soo beegantaa laga yaabaa waktigaasi ayaa laga yaabaa marka in dhaqsa mataqaanaa loo loo gaarsiiyo dadkii eh, gurmadna loo diyaariyo haddii ay wax dhacaan waxay ku soo beegan tahay waa axadoo berit ah laga yaabo ilaa isniinta ayaa laga yaaba inay ku soo beeganto tan kale maha aan sheeganina weli arrinteedii waa ay naga fog tahay laakiin isla wadadii ay kusoo socotaa waxa waaye eh, badda carbeed ilaa maxaan ku rahday eh, suqandara ay ku soo aadaysaa suqandara waxay ku soo aadana waa waxa xeebaha ayaga soo gaari weeye intaasaan sheegaynaa insha allah ummadana waxaan u rajeynaya inay ilaahay ka badbaadiyo Eh, dhibaatan ilaahay aanan tusin Eh, mar walbana waxaan diyaar u nahay oon heegan u nahay in aan mataqaana u gurmano ummaddeena wixii dhib jirana inaan uga sii digno si aanan mataqaana uga dhicin wax dhibaato ah
baabartun horeno badeecada fuulabilidka ku boho hayanka babirku afsoo injeeda banaadira ku koyana baydhow taransida ka iina ambosadeu baydhawo in yasanta banaadir may hanlistooshin yasmae baariyow badeecada fuuli i bagaashka bedhaantisa liyaabi baadilayn haato hadda baray bakaarka walaalaha oflow iyo baawartunaha ku raray oloo beentama e bakaarka walaalo oflow bago goono untaman e jiirkii baydhawow bere imidig badeeca kulishe baqaare baydhawa bartiyo ku adeegidaayangu baqaarka walaalo oflow beesurbi saaran hayna tobankii bakaarlay e koy hayka baratamo bilaabatay hol erobo bakaarka walaalo oflow bereema inusi ayo bulshoy iska nagmaleh baradiima moogadow beesadis liseedina bashuug maha kula tabaw bakaarka walaalo oflow buuna hugta e
waayahay dhegeystayaal qaybka dambe ee barnaamijka kulanku warsanaya sadeerne waliba hooda singalaha miinfa idaacadda warsan oo saaxiibkayga maxamuud ay maamadaha farsamada cabdirashiid rashkana barnaamijka siina diraysa dhegeystayaalaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa waliba ay sheegtay in ay ku goonta ilaalyowka badqabka saxafiga iyo saasoo kale saxaafadda soomaaliyeed iyadoona la dareerin wariyaasha soomaaliyeed iyo dhibaato shaldun iyo kulukulmaayana madaxda eh, dalka haddaba waa ka wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo arrimo hoosay ku hadalow maanta ay taariikhdu ku beegan tahay labada noofembar laba kun sagaal iyo toban waxay ku beegan tahay maalin adduweynaha iyo bahda warbaahinta iyo ururadoodu ay ku qiimeeyaan dembiyada laga galo wariyaha iyo warbaahinta xortaa iyo qaabka dowladuhu uga hortagaan ama ula xisaabtamaan ciddii ku xadgudubta inkastoo soomaaliya weli tahay waddan dhib ka soo gaadho wariyaha ama ka soo gaari karo maadaama ay ka howlgasho argagixisada caalamiga ah dhinaca kalena aanay weli adkayn hirgelinta amarka iyo kala dambaynta maadaama soomaaliya ay tahay waddan ka soo kabanaya burbur dowladnimo xukunkuna aanu weli si baahsan uga hawl si baahsan oo siman aanu dalka oo dhan isugu xidhnay maadaama ay jiraan maamul goboleedyo haddana siyaasadda dowladda soomaaliya waxa weeye in la cirib tiro immunitiga ama ku-xadgudubka wariyaha iyo dhammaan dembiyada kale ee ka dhankaa wariyaha iyo warbaahinta xorta ah waxaanu samaynay dhammaan shuruucdii hay-adihii iyo xeerarkii xaqiijin lahaa hadafkaas iyo siyaasadda dowladda soomaaliya ee ciribtirka ku-xadgudubka xisaabtan la-aanta ah ee wariyaha iyo warbaahinta annagoo kaashanayna ururada ay ku midaysan yihiin wariyaasha soomaaliyeed warbaahin iyo warbaahinta xorta ah ururada bulshada rayidka ah ee dalka waxaanu dhisnay guddi qaran ee badqabka wariyaha national coordination committee for safety of journalists somali journalists iyadoo soomaaliya noqotay waddankii ugu horreeyey ee east africa ee guddigaa dhisa wasaaradda warfaafintu waxay xidhiidh dhow oo wada shaqayneed la leedahay wariyayaasha soomaaliyeed iyo ururadooda waxay xoojisaa oo horumarisaa xidhiidhka wada shaqayneed ee ka dhexeeya iyo iska warqab ee ka dhexeeya hay-adaha dowladda sida booliska iyo garsoorka iyo ururada iyo wariyayaasha waxayna diyaar u tahay inay hogaamiso dadaalkaas soomaaliya looga cidhibtirayo ku xadgudubka wariyaha xisaabtan la-aanta ah ugu dambayntii waxaan jecelahay inaan halkan marka ugu horeysa uga hambaliyeeyo wasaaradda hawsha ay qabatay iyo wariyayaasha ururadooda oo sida aan sheegay ku guuleystay inay inay siyaasad ahaan hormuud u noqdaan geeska africa inay sameeyaan system cidhibtira immunityga waxaan tacsiir u dirayaa dhammaan wariyayaashii ku geeriyooday iyaga oo shaqo dalkan waxu ah oo aan iyaduna sharciga ku xadgudbayn ku dhintay iyo heladoodii iyo caruurtoodii intii dhimatay waxaan leenahay allah u naxariisto qoysaskii iyo caruurtii qiimaha badnaa iyo ehelkii ay ka tageenna ilaahay samriga iimaan ha ka siiyo intii ku dhaawacantayna ilaahay ha caafiyo oo ismaaciil sheekh khaliifa ku jiro waxaanuna ballan qaadaynaa dowlad ahaan in sida aan sheegay in aan inaanu cilib tirno xadgudubka xaqdarrada ah ee loo geysan karo weriye shaqadiisa haysta
alla dhiigaba unugun kalow maydaka sheego kor ilaan caanada la siiya ka abuurtay farxad inaad aawfay leerta adiba idan shaantay arag farxadii adiina aha aaminga inaad erte marba ma ku hilmaangna sax caano fayle ini ate adduunka lagu aqoonsaday itaalkii bidhaanta unugilisiyo ku een fayle dhiirshay axsan caanuu maamila
asliyay may jar ma asiibi unugun hanaanada owlaadiyoyna sababkii unugegeeka kasuwaysantaa in ertoy sidaasay hafaayadaan an hiriyaa haani hore ka aa lahay hafaayadaadan hirtaa niyus liibian hayne alla maya adishanta ee rabto arantana hilmaanti hootan an hir unag hafaayadiistii anfacaasay ibadka astareexa fadi hafaayadda niyus liibiyo oo ada ku helaasa shaaficii farma
waayahay dhegeystayaal guutaan wali baantaa ka feere barnaamijka kulanku warsan oo nimada sinkoa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kuli baasaare waan sindareysayaa dhegeystayaal anaa cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada mada kuteerta waliba imaamadahay saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi inta barnaamijkun barnaamij lamada reedon kulamaan akhyaaraya waa cabdirashiid rashka oo sinku tabasadaasiyo hamiig nabade asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu